dalka laga xoreeyo shabaab ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in musuq maasuqa lala dagaalamo ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan inay qabyaaladu sii jirto ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan inay isbaara noo dhigtaan dawladdiid ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in lagu ciyaaro sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in shabaabku ay nagu dhex noolaadaan ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaa in dalkani uu ku jiro siduu ahaan jiray ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in hooyooyinkeen dariiqyada lagu laayo ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in carruurteenna iskuullada lagu laayo ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in dadka soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda hoos loo dhigo ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan in mugdi la geliyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ma dhexdhexaad baad ka noqonaysaan haddaad rabtaan dalkan inuu tago meesha idinku aad hiigsanaysaan himilada iyo yididiilada aad leedihiin sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed carruurtii aad calooshiinna idinku ku soo qaadeen oo aad garanaysaan xanuunkooda inay nolol fiican helaan ka soo baxa guryaha ugu dambayntii markaa ugu dambayntii ballanteennu waxay tahay soomaaliyadii ay gabdhihii halkan joogay caawa noogu heeseen iyo wiilasha ballanteennu waxay tahay soomaaliyada ay ka hadleen gabdhihii madaxdaa halkan soo istaagay ballanteennu waxay tahay shacab iyo dawlad garbaha ay haysata is haysta ballanteennu waxa ay tahay inaad ogaataan dawladdiidka iyo shabaabku in inaan waxba farqu dhexayn waxaan sidaas daraaddeed anigoo ka jawaabaya codsigiinay ahaa inaad garab istaagtaan ciidamada qalabka sida siisaanna agabka ay u baahan yihiin lana shaqaysaanna si cadowga looga difaaca dalka waxaan halkan hortiinna ku amrayaa taliyaha xoogga inuu idiin furo berri xafiiskiisa idiinna yeedho